uuna ku googooyey marka deeshaaga isagana waa xelay oo maamulka qabtay gabadha meeskeedii hadda wadnaa madaxu waa go-an yahay luguhu waa googo-an yihiin wixii dhama waa la jarjara ma garan haye gabadha marka ninka dila maxay isu ahaayeen
waa qaday gabadha isagaa qaday ilmaha udhow ilmaha udhow haye goormuu falkaa dhacay goormuu dilay daaka afarta saac daaka afarta saac u dhacayaa lii halkee wax ka dhaceen
waa salkuusta meesha laga jiiroodo salkuusta xaafadda salkuusta meesha looga jiiroodo waayo birimada kaamka koobaad waayo haye marka cid kaloo dhib gaara ma jirtaa mise xaaskiisa unbuu dilay xaaskii uu dilay ilmahana laba anug baa dhaawacaa nala yidhi mana nala tusin oo ma anaa arag aniga hadda kula hadlaya canuga abtigiisaan ahay ma garata ninka madaxa looga jiray waa gartay
ilaahay kuma dara hadda maydka si aidiya usii wadnaa hadda waa soo qaadnay hadda maydka waa wadnaa ninki ma la qabta marka wax dilay mise wuu baxsaday waa la qabtay waa xeran yahay haye dilka muxuu adeegsaday yaa walaal dilka muxuu adeegsaday dilka
baangad baangad baangad iyo toorey gabadha ciidow afka uga shubayaa la yidhi markaasuu jarjarayaa la yidhi maaragtay isaga inay hadasho meesha ay ka hadli lahayd qayla dhaansanayeen afkow afkow ka u ka caburiyo madaxawna kow yadda uga bilaabaa la sheegaa waa garta wax intaa laeg bay isqabeen marxuumadda iyo ninka yaa muddo intee laegay isqabeen
war waa waray war dhowr cunug ay uleedahay shan cunug iyo maaha waxay tahay iyo lix ay dhashay gabadhu waa gartay
ninka marka hore uu xoogaa madaxa looga jiri jiray xoogaay amay arrintu walaalow mana sheegi kareen maseer ku saabsan tahay waa gartay
sidaas inay wuxuudaa waxaana hubin inaan sheegana ma rabo sax weeyaan
marka ninka madaxa laga galay madaxa laga galay erayo awalna hadda ka hor gabadha intaan loo dhisin waa waalnaay kabacdi wou fiyoobaaday ilaaha u gargaaro ilmahan uu ka dhaldhalay hadda waa tona amarkaan baa dhacay marxuumadda magaceeda noo sheeg bal marxuumadda geeriyoota magaceeda
hidaayo hidaayo maxaa loogu daraa
ya hidaayo hidaayo ayaa la yidhaha hidaayo fiidow hidaayo fiidow ninkana ninka wax dilay
calas geela salaadaa la yidhaha